qoyskan danyarta oo ku nool kaam ku yaala duleedka magaalada baydhabo ayaa loo dhisay guri ka samaysan jiikad si ay u degaan guriga ayaa waxaa u dhisay qoyskan gabar ku nool dalka dibadiisa maxamed salaad maamulaha hay-adda alkheyr foundation oo loo soo wakiishtay dhismaha gurigan ayaa ka waramaya guriga ay ku wareejiyeen qoyskan bismillaah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah wacala aalihi wasaxbi wasalam alxamdulilah ilaah baa mahad iska leh annagoo ah madaxda hay-adda alkheyr foundation ilaah baanu ku mahadinaynaa maantay sidaad aragtaan allah barakeeye gabdhaha lukhayr ah qurbojoog ah ayaa waxaa waaye maantay ka farxiyey aabbihii naafada ahaa iyo maamadii keeyo walaasheena deeqa cimrigeeda allah barakeeyo maantay sidaad u jeediinba hoy ayay u dhiseen markii hore sidaan ma aysan ahayn dadkan waxay ahaayeen dad meel buul ah ama buul bahalka ay yidhahdaan soomaalida buusha ay ku noolaayeen waaye marka alxamdulilaah maanta waxa waaye qol ayay heleen guri ayaga leeyihiin marka allah barakeeyo gabdhahaas ahlukheyr ka ah allah barakeeyo cimrigooda iyo xoolahoodin allah u barakeeyo jazaakumullahu kheyran ayaan leeyahay qaar ka mida qoyska loo dhisay guriga ayaa ka mahad celiyey guriga lagu wareejiyey ilaahay madisha guulkuweela walaay idhali waliidhali allanka nahriise iyaana madishe kor allahe kuweele walihaysata walbarakale ilaahay nkuweele walaalki iyo hoos guurahoyo makaanku nindhisi yeeda nindhisey walaalki hoos guurahoyo usiini garabje guurahoy madishay guul allahe kuweele walijinjey hoor kuwaay fidhije allahe kasey deega deeda dihir jidnaada nin dhisti dihirtaa jidna ilaha kuweela jidnaada mudunkaawo madagaa tiribir eeka ogda nankii walaal ee saantah ninkaaday saanti sabaab alaha kusiya guul alaha siinsaara galantin galmaayiwo dihir jidnaada nasidan dihir jidnaad ilaahay siinsiya qoyskan guriga loo dhisa ayaa dhibaatooyin badan ku qabay xilli roobaadka maadaama ay degganaayeen buush